magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta xilalka loo kala wareejiyay agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub ee wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka jubbaland munaasabadda xil wareejinta agaasimayaasha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda howlaha guud ee guryeynta dowlad goboleedka jubbaland gudoomiyaha shaqaalaha rayidka iyo ku-xigeenadiisa shaqaalaha wasaaradda iyo marti sharaf kale agaasimihii hore ee wasaaradda howlaha guud ee guryeynta dowlad goboleedka jubbaland iyo agaasimaha cusub ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda ujeedooyinka guud ee wasaaradda hadda markii loo fiiriyo istraatiijiga iyo national development planka ujeedooyinka ay wasaaraddu leedahay waxaa weeye samaynta siyaasado iyo shuruuc la xiriira waajibaadka wasaaradda diyaarinta naqshadaha magaalooyinka iyo xaqiijinta fulintooda in mastarballaano ay helaan dhammaan degmooyinka dowladgoboleedka jubbaland horumarinta mashaariic hoy u samayn iyo guryeyn sida kan xalka waara oo ah hadda mashruuca ugu weyn oo dalka oo dhan ka socda oo dibudejin loogu samaynayo barakacayaasha ku dhex nool magaalooyinka sidoo kale wasaaradda waxay ayadana ujeedooyinkeeda ka mid ah inay horumariso ilaalinta tayada qalabka dhismaha iyo agabka dhismaha midka maxalliga gudaha ka soo baxa iyo kan dibadda laga keenay ee kasoo gala dekedaha iyo xuduudaha ka soo gala
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo agaasime maxamed mursal sida quruxda badan iyo hawsha baaxadda leh soo qabtay iyo sidii wanaagsan iyo warbixinta waafiga nooga siiyey howlihii wasaaradda u qabsoontay muddadii wasaaradda u joogay waxaan rabaa inaan sidoo kale u mahad celiyaa wasiir cabdiwahaab oo asagana xaqiiqdii aan horay usoo wada shaqeynay wasaaradda ganacsiga markaan wasaaradda ganacsiga lagu wareejinayay muddo laba sana iyo bar ka hor wasiirkaan ugu tegay wasaaradda asagu aan soo wada shaqeynay isna waan u mahad celinayaa shaqada quruxda badan ee wasaaradda howlaha guud uu ku soo kordhiyey intaas kadib waxaan rabaa sidii horaan loo sheegay dowladnimadu waa qorisku dhiib agaasimaha iyo wasiirkiisa iyo tiimka wasaaraddaba shaqo qurux badan gudoomiyaha guddiga shaqada ee shaqaalaha jubbaland siyaad ibraahim maxamed oo soo xiray munaasabadda ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay isku shaadhaynta agaasimayaasha ee wasaaradaha dowlad goboleedka jubbaland waxaan aad ugu faraxsanahay muddadii reer koobneed ee agaasima maxamed mursal uu joogay wasaaraddan shaqooyinka baaxadda leh uu soo bandhigay uu qabtay u suurta gashay inuu qabto muddadii reed uu joogay waxaan leeyahay waqti badan haddii la siin lahaana inuu intaas ka badan uu qaban lahaa agaasima waa ku mahadsan tahay in bedel uu yimaado ma aha wax qofka shaqaalaha rayidka isagoo uu dooranaya waa nidaam dowladeed oo dhisan loona baahan yahay haddii jeer in isbedelka shaqaalaha rayidka dhexdooda uu yimaado wasiirka wasaarad baa laga soo bedelay haddana wasaaraddan uu joogaa berrina waxaa laga yaabaa meel kaleta in loo bedelo marka bedelka shaqaalaha dowladda lakala bedelayo waxay kordhinaysaa aqoon fara badan iyo waayo aragtino badan bay keenaysaa agaasimuhu wasaaradda beeraha markuu joogay wuxuu ka hadlayey barnaamijka beerahu ka hadli jiray qaabka beeraha loo bacrimiyo ka hadli jiray daawooyinka beeraha la siiy iyo qaabka cayaanka loola dariru ka hadli jiray laakiin maanta wuxuu ka hadlaya wadooyin la dhisay iyo guryo la dhisay iyo wuxuu ka hadlaya injineernimo marka waxaa weeyaan khibraddii iyo waayo aragtinimadii uu lahaa waxa yaa u siyaadayo hadda wuxuu aqoon ka faa'iiday